subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimeer haddii haysana iyo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ganacsiga gaarka loo leeyahay oo kordhiyay shaqa abuurka dhallinyarada magaalada jowhar wasaaradda caafimaadka hirshabeelle oo beledweyne ka hirgelisay xarumo ay ku tababartaan haweenka ka shaqeeya umlisooyinka mashruuca nabadda iyo uheelinta haweenka soomaaliyeed oo laga daafuray magaalada muqdisho shacabka degmada diinsoor oo laga dalbaday wax kaqabashada adeegyada bulshada xuska maalinta umulisooyinka oo lagu qabtay magaalada baydhabo wararka dibadda waxaa ka mid ah jabuuti oo kordhisay muddada loo qabtay soo galootiga sharcidarada ku jooga waddankaasi
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax kaqabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacig waa abdaxsiis xasan waa lixda mey sanadka labada kun shan iyo labaatanka ganacsiga gaarka loo leeyahay ayaa kordhiyay shaqa abuurka dhallinyarada magaalada jowhar nuur maxamed ayaa soo jeedinaya magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle waxaa kusoo badanaya ganacsiga gaarka loo leeyahay oo fursad iyo shaqa abuur u noqotay dhallinyaro badan ganacsiga gaarka waa ganacsi uu leeyahay hal qof ama koox gaar ah oo aan ahayn dowlad iyo shirkado waana mid madax bannaan waxaana ku tiirsan oo faa'iido ku qaba shakhsiga gaarka u leh dhalinyaradan ku dhiiratay ganacsigan ayaa ka warbixiyey sida ay ku bilaabeen iyo caqabadaha ganacsiga gaarka waxaa waaye qaybta ragga marka waxaan joogaa caasimadda hirshabeelle gobolka shabeellada dhexe marka ganacsiga waxaa la aasaasay labada kun iyo tobankii alxamdulilaah alxamdulilah hadda maasha alla uu iska barakaysan yahay macaamiil fara badan oo leeyahay marka waa ka soo dhowo waxay ku imaatay markaa aragnay deegaanka iyo bulshada markaa aragnay waxyaabaha bulshada u baahan tahayna aan fiirinay saas awgeed aan aasaasnay qayb ragga ah oo ganacsi ah oo dhar ah oo dadkana ay ka faa'iidaan anagana aan ka faa'idno maasha alla fikradda waxaa iska lahaa adiga taqriiban shan qof oo meel wada oo meel wada joogtay ka imaatay oo qadane walaalo ah si marka bulshadana loogu faa'iideeyo dadkuna loogu faa'iideeyo anagana aan ka faa'idno ganacsiga wuxuu u shaqeeyaa si wanaagsan oo waxaa jooga dad u firfircoon inay soo dhoweeyaan macaamiishooda oo qanciyaan wax weliba ay bulshada u baahan tahay u samaynayaan qof weliba oo macaamiisha ahne si fiican oo galgacayl maxaaba ku jirtaa loo soo dhoweeyaa ganacsigana aad u wanaagsan yahay dad oo iga caawi way jiraan oo ganacsiga dukaankana ka shaqeeya carwada waxaan ahay ganacsado ee ka mid ah ganacsatada magaalada jowhar xarunta maamul goboleedka hirshabeelle ganacsigeenu waxa waaye dhankan iyo electronicska waxaan iibiyaa sida taleefanada iyo soolarada iyo waxyaabahan dibkeediyaasha bateriyooyinka bateriyooyinka waxay kala baxaan kuwa baabuurta iyo kuwa cagafyada iyo dhammaan wixii dabkeedii ah soolarada noocyadooda kala duwan boqol conton boqol conton white boqol white conton white siddeetan white iyo kan ugu yaro ah halibari white wallaahi fikradda waxaan bilaabay laba kun iyo toban sideedii marka fikraddan aniga lahayoo waxaan is leeyahay dukaaminka electronicska ah magaalada waqtigaas inay ku yaraana filaa marka sidaas awgeeda aan ku bilaahi waxaa las dhihi karaa magaalada waqtigaas electronic maadaama ay ku yaraayeen waxaa las dhaha meel oo loo badanya kale tusaale ahaan dukaaminka lagu iibiyo raashinka lagu iibiyo kalenta baqaarada waa loo badan yahay sidoo kalenta dhanka bacdalaha waa loo badan yahay waxaanse dhahay marka maadaama loo badan yahay dhankaas dhanka electronicska oo loo yeeryahay amaad uun boos uun ka buuxisaa hataa haqabtirtaa dhibaatooyinka ka taagan dhanka electronic dhallinyarada soomaaliyeed ayaa noqon karaa kuwa horumariya dhaqaalaha dalka waa haddii la jiheeyo ama lagu garab istaago hal abuurkooda wasaaradda caafimaadka hirshabeelle ayaa magaalada beledweyne ka hirgelisay xarumo ay ku tababartaan haweenka ka shaqeeya umulisooyinka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad lagu xusaya maalinta caalamiga ee umulisooyinka adduunka oo sanad kasta la xuso shanta bisha mey qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka qaybgala ayaa ka hadlay muhiimadda maalintan ay leedahay aada u weyn oo aan la soo koobi karin farxaddeeda iyo dabaaldegeeda waan jeclayn farxaddeenna inay intaan ka weynaato laakiin waxaa moodaa sanadba sanadka ka dambeeya inaan ka soo fiicnaanayno runtii maanta waa maalin aad iyo aad u farax badan meel kasta ay umuliso joogtane adduunka oo dhan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo martisharafta qiimaha badan dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladan quruxda badan ee may oo ku asteensan maalinta umulisooyinka adduunka kelii maaha in la dhaha may waa maalinta umulisooyinka adduunka maalin kasta waxaanoo ay maalinteena markii laga hadlaayo ereygan umulisanimo ma aha mid maanta keliya lagu soo koobi karo ama af kale laga dhihi karo markii loo eego sannadihii lasoo dhaafe ten yeeris markii gadaal looga laabto markii laga hadlaayo maternal mortality rateka aadu u badnaa tiradiisa balse sida wasaaradda caafimaadka ee u soo saartay arday tababaran midwifes tababaran oo yaanga midwifes ah waxaa yaraaday maternal mortarit reidka hadirtaan wasaaradda waxaa ugu sii hambaleynaya wasaaradda waxbarashada inay soo kordhiyeen barnaamij umulisooyin la tababaraayo ilaa boqoliyo gabdhood gaaraya dhinaca kale iskuduwaha wasaaradda caafimaadka hirshabeelle ee gobolka hiiraan mudane xasan axmed ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka munaasabadan loogu qabtay magaalada baladweyne
waxaan dhammaanteen kasoo wada qayb galnay maalinta maamooyinka ammaanta maalinta umulisooyinka hooyo markaa umuliso maqashid hooyo we ama way sugaysaa ama wayba tahayba waxaa kugu soo dhacaya naxariis naxariistaa u dareemaysid hooyadaa markaa aabbahaa maqasho markaa hooyadaa maqasho waa uun iska astaan ee maalin walba ee hooyo leedahay maalin walba ah maalinta umulisooyinka adduunka haddaan nahay islaamna nooguma sii jirtoba waxaan u mahad celinayaa guud ahaan hooyooyinka soomaaliyeed ee foolanaayo ee qaarkood dhigbaxaayo qaarkood umuraacanaayo qaarkoodna ayagoo dhibaatooday khaliimo maray hooyooyin noqonaayo waxaan leeyahay waxaa idin ognahay dadaalkaaga waxaa idin ognahay rafaadka waxaa idin ognahay dhibaatooyinka aad maraysaan haddaad magaalo joogtaan iyo haddaad baadiyo joogtaan si isku mid ah oo xanuunku idiin soo wada gaara
iyadoo laga faa'iidaysanaya munaasabadan ayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa laga hirgeliyay xarumo ay ku tababaran doonaan umulisooyinka ku nool magaalada beledweyne mashruuca nabadda iyo uhelinta haweenka soomaaliyeed ayaa waxaa laga daafuray magaalada muqdisho saarax cabdi ayaa la diyaaraa wasiir ku-xigeenka wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka ah xukuumadda federaalk soomaaliya maruu xanaan cabdicasiis bare iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho caasimada dalka ka dahfuray mashruuca nabadda iyo uheelinta habeenka soomaaliyeed taas oo door weyn ka qaadan karta dhismaha dalka iyo nabadda kulankan ayaa lagu wadaa inuu qayb weyn ka qaato geediga nabadda iyo ka qaybgalka siyaasadda habeenka iyadoo loo adeegsanayo awoodda dowladda iyo bulshada ugu horeyn waxaa kulanka dahfuray wasiir ku-xigeenka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka marwe xanaan cabdicasiis bare si rasmi ah u furo aqooni isweydaarsigan muhiimka ah ee diiradda lagu saarayo xoojinta ururada bulshada gudiyada nabadda iyo hogaamiyaasha bulshada si ay door muhiim ah ugu ciyaaraan hirgelinta doorashooyinka nabdoon iyo kor u qaadidda ka qaybgalka haweenka iyo siyaasadda soomaaliya waxaan maanta halkan isugu nimid maadaama dowladdeenu ay ku howlan tahay nabadeynta dalka xasiloonidda iyo adkeynta dowladnimo waxaa idinku dhiirigelinayaa inaad si furan uga qayb qaadataan waayo aragnimadiinana la wadaagtaan kuna midaysnaataan yoolalkeena guud haddaba waxaa si rasmi ah inoogu furan
dhanka kale waxaa goobta ka hadlay mas-uuliyiintii kasoo qaybgalay mashruuca iyaga oo xusay muhiimadda ay leedahay in habeenka ay ka faa-iideystaan mashruucan loogu talagalay uheelinta habeenka maanta inaan hor taaganahay haween u doodaysa qoondadeeda iyo siday dalkeeda ay u hogaamin lahayd oo dalkeeda dalalkii kale ay ka dabageyn lahayd doorashada qof iyo cod iyadoo qabiil ku mideysaneen iyadoo four point five aan ahayn ayaan ku guuleysanaynaa madaxweynahana gabarin ay noqotaan ka rajaynaynaa ilaahay hadduu nafta nagu simo marka idinku dowladihiina annagoo idin matalayna idinkana dambayna hiil iyo hoona idinla taagan kursiyaashiina soo dhigta deegaan doorashooyinka oo degmooyinka iyo in la sameeyo counsilka amase maxaan ku rahdaa oo degmooyinka ayaa hadda la isu diiwaangelinaya midda hoose inaan qabanno oon ku heshiino oo degmooyinkeenna ay yeeshaan maxaa la yidhaahdaa council
waxaa loo baa adiga haddaadan hadlin horta cid kuwa hadlayso ma jirto haweenku marka waxay u baahan yihiin inay horta iyagu hadlaan in ay maxaa la yidhaahdaa rabitaankooda bannaanka soo dhigaan in ay bilaabaan inay la xisaabtamaan waxaynu garan karnaa cidda ay faa'iido ugu jirtaa waa bulshada waddanka cidda iskalena waa bulshada saamilayda saxdina waa bulshada kuwaasaa rabnaa inay wax doortaan xoogoogana muujiyaan runtii marka xoogga dhallinyarta iyo haweenku waxaan qabaa waa ka ugu badan mar haddee arrimaha haweenka miitinga miitinkan in loo advocate garaynaya ay tahayna waxaan rajaynayaa inay haweenku noqdaan kuwa iyagusto kulankan ayaa qeyb weyn ka qaadanayo geediga nabadaha iyo ka qaybgalka siyaasadda habeenka iyadoo loo adeegsanayo awoodda dowladda iyo bulshada shacabka degmada diinsoor ayaa dalbaday wax ka qabashada adeegyada bulshada nuur maxamed ayaa mar kale faahfaahinaya kadib markii muddo toddobaad ah ay ku sugneyd xildhibaanad luul ibraahim cumar oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya degmada diinsoor ee gobolka baaye oo deegaan doorashadeedu ay tahay ayaa booqasho ku tegtay goobaha kala duwan ee adeegyada bulshada lagu bixiyo booqashada kormeerka ayaa waxaa xildhibaanad luul ibraahim cumar ku helinayay guddoomiyaha degmada diinsoor guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo madax kale iyagoo tegay xafiiska baasaboorada isbitaalka degmada iyo iskuullada degmada diinsoor xildhibaanad luul ibraahim cumar ayaa ka hadashay baahiyaha waxbarasho iyo caafimaad ee ka jira degmada diinsoor ee gobolka baay oo la igaga fadhiya inaa sida idinku garab istaagi lahaa iskuulaad wanaagsan oo dayactiranoo qurux badan iyo masqulooyin aad adinka isticmaashaan runtii masjid aad ku tukataan wiilasha iyo gabdhaha intaba oo kala soocan waxaan halkan baaq uga dirayaa dowladda federaalk iyo dowladda koonfur galbeed oo aad ay ka tirsan tahay degmada diinsoor wasaaradda waxbarashada south west iyo wasaaradda waxbarashada federaalka soomaaliyeed federaalka waxaan leeyahay ardaydan waa arday aqabado badan haystay labiyo toban sano cunaqabateen cir iyo dhul saarneed ma aysan helin waxbarashadii dhammaystiran waxay u baahan yihiin macalimiin dheeri ah waxay u baahan yihiin manhajkii waxbarashada waxay u baahan yihiin daryeel gooni ah oo gacanqabasho ah dowladda waxay dowlad ku tahay inay shacabkeeda garab istaagto waxay dowlad ku tahay aniga dowladaan wax ku soo bartay run ahaantii iskuulkan waxaan maanta ku faraxsanahay inaan ahaa iskuulka aniga wax ku soo bartay hoose dhexe midka sarana maanta ma jiro wuu baaba'san yahay waxaan uga fadhinaa dowladda federaalk iyo dowladda maamulka koonfur galbeed sidii loo heli lahaa waxbarasho dhammaystiran oo baahiyaha degmadan dabooli kara oo dhan walba ah waxaan aad iyo aad ugu baaq ugu dirayaa wasiirka dowladda federaalk soomaaliyeed faarax cabdiqaadir waxaan leeyahay wasiir mar badan ayaan kuuga imid degmada diisoor inay hesho maclimiin inay hesho waxbarasho laba labada dhegood ayaad xiratay maantay waxaan dhex taaganahay diisooraan dhex taaganahay riseejina waan kaaga wad xuska maalinta umulisooyinka ayaa lagu qabtay magaalada beedhow ee xarunta gobolka baay adifita axmed macluw ayaa soo jeedinaya qodobkaasi wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay waxa ay ku qabatay xuska maalinta caalamiga ah ee umulisooyinka adduunka shanta bisha mey taasi oo ay ka qayb galeen arday ka qalin jibisay barashada culumta umulisooyinka ugu horeyn naciime axmed cadow agaasimaha waaxda qoyska ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa madasha ka hadashay hooyo hadda ee kuugu jirta xaalad normal ah aad daqiiqado waxay gali kartaa xaalad complication ah waxa aad sugaysid ilmi inay kuu dhashaan keliya ma sugaysid ee wax walbo inay kuu imaadaana sugee marar qaar ilmaha waxaa kuu dhalanaya congenital abnormalityga oo adaba aa ka cabsanaysid saasay tahaana ma cararaysidoo weli waxaa badbaadinay hooyadii iyo ilmahaas dhalanayaan marka waxaa leeyahay maanta keliya ma lihin maalin kastaa leenahay haddaanahay umulisooyinka laakiin maanta waxaana inaan isxasuusino in weli aan leenahay maalin qaasa waxaa kaloo rabaa halka inaan ugu hambaliyeeyo ardayda ka qalinjibisay oo naqanayaan dufcadda e oo kusoo biiri doonaan ayagana umulisooyinka ka howlgali doono xarumeena caafimaad qaar ka mid ah ardada ka aflaxday macadka umulisooyinka ayaa sidoo kale iyaguna waxa ay tilmaameen in ahmiyad gaar ay leedahay inay jirto maalin lagu xuso waxyaabahii ay barteen kaasada baad ee mataalo baydhabo midwaybiri training institute daartay ilmigu adogi ariirba dareen lahaaneen sida sida macalimiinta camal nin garab istaagay oo noobar qabay oo markastanion lahaayeen umulisooyin anta laa ku saarahay magaagaana banaankiioo deersayaan dad noocaas ee jaran yoon iyadan kama hadnageen geeka walisi qaasan kahambalyeeya asxaabta oo gadaal fadhiyan oo haddana afsho magaasho ayuu kansho ka hadalahay waliba siinlaa hambalyo inkastoo markastana meeraas isla ooyi jarni walkasta isla sameeyi jarni walkasta meeraas in isla dulqaada jarni weel wala iska la-aan isla dhalni hadda saaxiib miyihiini agaasimaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada koonfur galbeed soomaaliya ibraahim cali aadan samow ayaa ardada ugu baaqay in ay waxbarashadooda ay kor u qaadaan caafimaadka gaar ahaan midwiferiga may weelatahay impact taasoo ahta muuqata meel badan oona ka aragnay malaha inshaga gobolada soomaaliya markaa sharafweynagata maadaama inshaagada aan ciidan ku warhaay may arag hore kalaaska inka horeeyey madii wadanka burburay kudib oo midwife lanfadheeda manaha soomaaliya ni manaha insheegada smister onwal ku dhakiyaan manaha maadadaasna ay ti fundamental of nursing marka taas waysan tusaasayni walbarashada insheegada iyo allaha meeliya ka egda marka melisin faday umulisooyinkaas meelu fadhi ani meyla raayus dibloomadaas anka ekaano ilaa iyo b h d-da idhatuu meyla surmaa mule maanaha taas ogaada sa'o hadhowdii bulshadii isaga badbaadadan walbadana aysan ka tartaan lankobos walbarada fursad halowshay meel dheer ma jarta sababta ah lankobos dadaalo dadaalshay ma dhumow wasiirka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya zahra axmed cusmaan ayaa ardada ugu hambaliyeysay waxbarashada waxayna ugu baaqday inay ka qayb galaan waxbarashada sare oo ay bilaabaan jaamacadaha
waxaa kaloo idinku encourage garaynayaa inaa maaragtay aa baxdaan jaamacadda inaa aadaan dadkii awoodo inay jaamacadda kusii dhammaystaan intaa kusii ekaanina dibloma a haysatiin gabdhaha aa u baahan inaa caawisiin caawiya always laakiin jaamacaddana aada wax bartaan reasonka idin leeyahay saas inay jaamacad aadiin oo waxbaratiin waxay tahay inaa booskayga imaataan arbaa ugu dambeyn doctor saciid axmed cali wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya ayaa soo dhoweeyey xuska maalinta caalamiga ah ee umulisooyinka dunida waan ku hadlaynaa afka wasaaradda caafimaadka aniga iyo dhammaan cid kastoo wasaaradda caafimaadka ka socota oo meeshaan fadhisa waxaan rabnaa maanta inaan idinkugu hambalyayno maalinta caalamiga ah ee world midwivery day inaan idinkugu hambalyayno hambalyo keliya ma ahane waxaan xusaynaa oo aan sheegaynaa oo aan dhiirigelinaynaa doorkiina shariifka ah ee aada bulshada aad ku dhex leedihiin kaalintiina lama ilaabaanka ah kaalintiina aanan la xaqiri karin waxaan qiyaasayaa qof weliba oo meeshaan fadhisa ama fadhiya wiili gabar wuxuu doona ha haado oo anigu aan ka mid ahay cidda marka ugu horeysa ee adduunyadan aan imaanaynay ee calooshahoodeer aan ka soo baxnay qofkii ugu horeeyey ee gacantiisa nagu qabtay hooyadeena xitaa maha qofkii ugu horeeyey ee gacantiisa nagu qabto ee hooyadeena caloosheeda naga soo saara waa qof umulisa ah marka dad waxaa tihiin oo mudnaan leh dad qadarin leh dad sharfan dad waxaa tihiin sharfan oo ixtiraam gaara leh oo bulshada ka dhex soocan oo abaalkooda aan la difri karin markaan dhegayster kusoo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada saaka waxaa la diyaara wariyaheena nuur maxamed cabdi
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada aan ku bilaawna sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar la kala siisanayaa qabashada laba milyan sagaal boqol iyo sideetan halka bixinta la kala siisanayo saddex milyan iyo soddon haatana maciishada afka bariiska xamsaha ayaa la kala siisanaya siddeed iyo labaatan dollar bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya lix iyo toban dollar afka burka ayaa la kala siisanaya shan iyo toban dollar afka sokorta ayaa la kala siisanaya labaatan dollar kartoonka baastada ayaa la kala siisanaya toban dollar jirgaanka cadeyda ayaa la kala siisanaya kow iyo soddon dhibic shan dollar kombada galeyda ayaa la kala siisanaya afar iyo toban kun oo shilinka soomaaliga kombada digirta ayaa la kala siisanaya shan iyo soddon kun kombada digirta salbukada ayaa la kala siisanaya shan iyo labaatan kun kombada misigada ayaa la kala siisanaya laba iyo toban kun kombada luuska ayaa la kala siisanaya kun halka kiilada bariis caddaha la kala siisanayo shan iyo toban kun xubintii sarifka iyo suuqyada waa nageynta tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta ee arsenal wenger ayaa sheegay in kooxda ay faa-iido ku leedahay b s g koor kulanka lugta labaad ee samafinalka jabans liga arbacada sida laga soo xigto wenger ganris ma haysato dhibaato maskaxeed oo ay kula dagaalanto kooxdaasi b s g ayaa guul ka gaartay lugtii hore ee kulanka iyadoo hal iyo ewer ku garaacday wilisha michael arteta cayaar ka dhacday imaaraadtiisa salaasadii hore wenger wuxuu aaminsan yahay inaysan b s g keliya daafacan doonin goolka wuxuu sheegay in pin sports wax xiisaha leh jabans liga markay aado baaxadda cayaaraha kubadda cagta markastoo kor loo qaado cayaaraha waxay ku weyn tahay ayuu yiri kooxda kubadda cagta ee arsenaal xubintaas ayaana ugu dambeeyay guud ahaan warkii subaxnimo ee aad kala socoteen warbaahinta isna ee magaalada jowhar nabadgelyo